bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hamiin faylaweyb ha ka dhawaadasana qodobbada warkaana hamiignima idaacadda radio baydhabo haanshaanka door korona dowladda soomaaliya oo ku qaybgal leh shararka wasiiradaha ganacsiga dalalka afrika mid ku mid eh la taliyayaasha sare ee madaxweyne farmaajo madaxweyne farmaajo yalha ku nagay garoonka diyaaradaha kismaayo jubbaland yawayba sheegtay in iyo korseeti hub sharci dare oo la hanwadi kismaayo cumar filish oo eedeyn kulol anjeedi wasaaradda walbarashada dalka puntland oo ku shirtay amniga deegaanadii go akhbaraadka banaanka dhegaystayaal hamiignimaadan idaacadda sinhayta yawayba aan ka door karoon calooshood in shaqaystayaal yawayba dilay dil iyo ku dambeeya dilkii madaxweynihii hayt oo geeka la toogday hamiin fayda dhegaystayaal waa khamiis iyo baahayta jimaanaha galahayta taariikhdana yobayta siyeedka bila toddobaad labada kun labaatiyo kowka qodobadii oo faahfaahsan ha ka dhawaada hamiin fayle dhegaystayaal wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabdulqaadir shariif sheekhuna maye yageeka wayboso ku qeyb galay shirka lihaad ee yoweel dhadaayan wasiirada ganacsiga dalalka afrika oo yokobahoowen heshiiska curur ganacsigeedka aagga ganacsiga horta ee afrikas contral free trade ara kaas oo lanku hadalaya dhammaystirka heshiiska iyo sidii lan bilaaban lah ay dhagangelinta afrika dhexdiya weybaah kale ooyo sheegan ah in lanku hadali sidii wadamada afrika iyo iskaashi aan ka sameeya lahaayeen horumarinta dhinacyada ganacsiga iyo sidoo kale sidii meelo lanku saara lahay caqabadaha ganacsi ee ku jira qaaradda afrika cabdulqaadir shariif sheekhuna maye wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalk soomaaliya yaa shirka kudib weyba isla hadalay warbaahinta weybana usu xusay in shirkan daba socda shirarkii hore ee agaasimye shirarkii hore ee agaasimayaasha ganacsiga afrika iyo kuwa dhadan dalka gaana wasiir dowlaha ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulqaadir shariif sheekhuna maye weyba uuse sidoo kale ku hadalay waryaabo iyo keliyan ka ganacsi ahaan iyo ka wasaarada ahaanba sugoona sheegay in shirkanha ka dhammaaday guul iyo is-afgarad eedan fayl kaas oo hadalha kordhisay oo sheegeen in wadashaqaynta siiba laka sii daro horumarinta dhinacyada shalgadiisan ee ganacsi dalalka afrika kukumidee la taliyayaasha madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo yeelaha ku nagi garoonka diyaaradaha kismaayo ee jubbaland magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee jubbaland yoybayo sheegaha in wararkan oo dirahay in geenka garoonka diyaaradaha kismaayo laha ku nagi diyaarad wedi la taliyaha arrimaha doorashooyinka ee madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo kaas oo laka magacaabo abdi cali raage diyaaradda yaa ku aanbabati markii hore caasimada dalka ee muqdisho yaa markii iyo kadegati garoonka kismaayo la ku wargeli in dadka saaran dib lankanaga magaalada muqdisho weybana dadkaasi ku mid ahay cabdi cali raage oo ay la taliyaha arrimaha doorashooyinka madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo haddana ee musharax anteegan xildhibaan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya la taliyaha markii uu saakanagaday caasimada dalka ee muqdisho warbaahintiia meelo kala hadalay
bismi illaah asalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah waxaa marka soo kordhay oo baryahan intii aanan maanta xaaladda dhacday idiin sheegin na soo gaadhayay aniga khaasatan in uu jiro isku day madaxweynaha jubbaland uu isku dayayey ama war runtii aan ka helayey inaana tegi karin meesha la yidhaahdo kismaayo oo ah goob doorashada kursiga beeshayda uu yaallo oo aan doonaya inaan ku tartamo laakiin warkaas runtii uma qaadanin inuu yahay war seriasa lianna ma filaynin inay masuuliyad qof mas-uul ah oo heerkaasu ay ka suuroobi karto oo goobjoog ka ahaayo secnetary ka ahaa ama saxiixo ka ahaa doorashooyinka maxaanku dhahdaa qaabkaay u dhacayaan iyo habroocyadooda secnetary ka ahaa inuu u badheeri karayo inuu yidhaahdo dad tartamayaal ah ma imaan karaan kismaayo oo ma kaambayn garayn karaan arintaas runtii arin cid walba ku adkayd bay ahayd inay maxaan ku dhahdaa aqbasho laakiin runtii anigoo ka ambaqaadaya maxaan ku dhahaa in la guda galay muxuu ahaa doorashadii aad ogtihiin gudiyadii doorashada intaba baradii u dhammaadeen in badanoo ka mida inay goobahoodii dib ugu noqdeen ayaa waxaan go'aansaday oon isu diyaarinayay wiigan oo dhan sidii aan ugu noqon lahaa ama aan u tegi lahaa deegaan doorashadii kursigeyga beeshayda u yaallay haddaan beeshaa sheego waa beesha maqaabul maxaan ku dhahdaa ayaa kursigaas aan u tartamayo ayaa iska lahaa marka diyaargarow kabacdi waxaan soo gaarnay saaka sagaalkii iyo badhkii inaan u kicintamo magaalada kismaayo si aan usii ambaqaado ololahaygii doorasho maxaan ku dhahdaa maalmahan ama wiigagan inagu soo aadan haddii aa la yidhaahdo waxaan xidhiir la sameeyey odayaasha iyo dhallinyarada iyo haweenka beesha maxaan ku dhahdaa waxayna go'aansadeen inay si mug leh ay igu soo dhoweeyaan magaalada kismaayo garoonkeeda dabcan anigu markii aanu diyaaraddu kacday dee wax badan ma aanaan ogeyn lanna waxaa weeye access maanaan lahayn networka laakiin hadda intaanu soo noqonnay kabacdi waxaan ogaaday in dadkii loo diiday inay garoonka galaan dadkii rabay inay soo dhoweeyaan diyaaraddu markii aanu kismaayo ku hoobannay oo ay ku dhoweyd inay degto ayaa maxaan ku dhahdaa bilotkii waxaa soo gaadhay fariin lagu amrayo inuu dib u noqdo security arrimo amniga la xidhiidha awgood ninkii pilotka ah wuxuu noo sheegay in fariintaasi soo gaadhay sidaa daraaddeedna uusan u badheeri karayn inuu dego sidaa isla markaana uu ku khasban yahay inuu dib ugu noqdo muqdisho wuxuuna yidhi dad sida wararku igu soo gaadhayaan dad aan meesha laga rabin baa diyaaradda saaran dabcan anigu markiiba messajka ugu horreeyeyba markii uu pilotku sheegay waa fahmay dabcan dadkii maxaan ku dad badanoo daan xoogagaa lahayn baa diyaaradda saarnaa buuq badan ayaa maaragtay meeshii ka dhacay laakiin waa u sheegay waxaan ku idhi broley ma jiro anigaan anigoo ka duulaya fariimihii hore oo aan helay oo ahayd inuusan axmed madooba doonayn inaan maxaan ku dhaha kismaayo imaado si aan ugu tartamo kursiga beesheenna anigoo taas maaragtay xiganaya ama xusuustaydu dee mar aan muxuu ahaa tix raacaya ayaa waxaan ogaaday in sababta diyaaradda loo loo celiyay ay tahay inaan anigu saarnahay
hadalka abdi cali raage ayaa way bahakeedaya hilageeka uusan dhoofi caasimada dalka caasimada dowlad goboleedka kumeel gaarkan ah ee jubbaland kismaayo kadibna lahakunagii hawada kooy magaalada muqdisho ee caasimada dalka dhinaga kale taliska booliska qeybta jubbada hoose ee gaashaanle sare sadiiq maxamuud dhaqor oo la hadlay warbaahintii oybose sheegay in maalmoogii laha dhaafi la socdan dhagdhagaagyo koo hormuudgeysiyo sheegeen qof laka magacaw abdi cali raage ooyo ku wadan gudaha magaalada kismaayo hanaas oo fadaayan yeeri in magaalada hageliyan hub sharci dare ah hoyo fadaayan inka dhibaateyan nabadda iyo kala dambeynta ku jarta jubbaland suus hadalkan dhankay taliskan taliyaha yawayba us sidoo kale sheegay in geeka ciidamada iyo ku war helen in abdi cali raage usaha ku kicitamay magaalada muqdisho ee caasimada dalka isagoo oo isticmaalo sa hadalkan dhikan taliskan booliska ee jubbaland maga kiyeen hayna oo isagu ku hayfadahay magaalada kismaayo kadibna ciidamaduna ka amarnay inuusan ka dega korna garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo si lan ilaaliya nabadgelyada iyo badqabka shacabka soomaaliyeed ee ka nool jubbaland abdi cali raage oo ah la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo isuuna eedeyn kulul anjeedii dhinaga ha korjeeda ee jubbaland oo usagee ka sheegay in si honglan la dhagami haddabase ka baaqi in arrintan si deg dega laku jawaabo dowlad iyo shacabba weli warkii hamingnamo radio baydhabo ayaa la socotaan cumar finish oo eedeyn kulolanjeedi wasaaradda walbarashooda dalka gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir waana duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish yawayba uuse sheegay in wasaaradda walbarashada dalka iyo caqabad ka eeta agaasinka walbarashada gobolka banaadir ee dhowaan laha ku wareeji maamulka gobolka banaadir wayba uuse sheegay in wareejintaas ficil ahaan se an dhagangal islamarkaasayna rajeyo in walaagasi oo dhan dhammaado doonaan su-us hadal kandhigi si ubadka walbarashada ka jara horumar faylah andiran ankadambeyntii gudoomiyaha gobolka banaadir waan ah duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed umar filish waybuse sheegay in arday eedan tiro badanha dhikadaasi iskuullada gobolka banaadir balseyo jiraan haano badan oo walbarashada anfadaan waanan dhikdaan hanaasnase dhibaato ka hayan hadalka gudoomiye cumar filish yawaybuse haka eeday ilaa munaasab iluus munaasabad unku qeybgali munaasabadaas oo laha ka bandhigay natiijada imtixaanka fasalka sideedaad ee iskuulada gobolka banaadir ka yaala dhinaga kale maamulka puntland ayaa ku shiray amnigaha deegaanada iyagona go-aana shalgadiisaha saari kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland waan eh madaxweyne ku-geenka dowlad goboleedka puntland axmed cilmi cismaan axmed karaash yaa shir gudoomiye shirka golaha wasiirada maamulka puntland kaas oo ka qabsoomay magaalada garoowe ee caasimada puntland shiraka iyo toddobaadkan lagu hadalay amniga maamul faylahaanta xaaladaha degmooy xaaladaha degmooyinka iyo dhismaha goliyaasha deegaanka ee puntland iyo qodobo kale qodobo kale kusimaha madaxweynaha waan ah madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan axmed karaash iyo warbixino waybuusu ku dhageysaday golaha wasiirada taas oo la xiriirta shaqooyinsho aan ka dambeyntii kusimaha madaxweynaha ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland axmed cilmi cismaan axmed karaash iyo ankabaagi golaha wasiirada iniyo dardar geliyaan shaqooyinsho oo ay howl maalmeedka iyo lang egmudi meelo warka hamiignama dhegaystaalayseen kula socotan wayba radio baydhabo ee beledka baydhabo akhbaraadka banaanka booliiska dalka hayti yaha dili afar qof oo iyo sheegeen in haayeen calooshood u shaqaystayaal oo iyo sheegeen in ku dambeeyan dilka madaxweyne jovenal yawayba yawayba sidoo kaliyo sheegeen in lama kalena habsiga la dheki booliska yaa se an sii faahfaahina dadkan iyo sababtii un weeraren guriga madaxweynaha oo usakiyaali caasimada dalkaasi oo boot ee baris wayba sidoo kale laka dhaawacay dagaalkan oo koobnay oo laga qaaday madaxweynaha dalkaas marwadiis oo hadda lakadabiibahaya la eray isbitaalka yaala gudaha dalka maraykanka kadib markii la dhaawacay yaa diyaarad helikobter ee laha kudiray gudaha maraykanka haddase way laka daawayahaye isbitaalka yaala gudaha maraykanka warkii dhegaystayaal hamiignimaadun radio baydhabaysan ku dhegaystaaseen anta yaniinka ege siciid maxamed nuur yahasaar intanaasiin ku jeediyaay jookar iyo qaybta farsamada fadhi ammaanaanla
san